الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد يعني من سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا وهو ولاليي بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة صحابي قال إيراه أبو طلحة أنصاري أهئيه أبو عبيدة أيو ولا ليي نبي صلى الله عليه وسلم arrinkaasuna wuxuu ahaay markii madiine la tegey oo dadka muslimiinta ahuna ay ka koobnaayeen almuhaajiruun walansaar ee markaa tiradooduna ay yareed si ay si wanaagsan isugu duubnaadaan ayuu nabigu isku lafay ama isku dhafay oo saxaabi muhaajiri ah wuxuu walaal uga dhigay saxaabi ansaari ah dadkii markaa ay ikhaagu dhex maray marka wuxuu ka sheegay abu cubayda iyo abu dalxa halkaana wuxuu aada u tiriyey abu alcabaas alqurdubi ummad badan oo nebigu u walaaleeyey wuxuu leeyahay akha bayna abi bakrin wa bayna khaarijata bni zayd wa bayna cumar cutbaan bni malik wa bayna cuhmaan waaws bni haabit wa bayna cabdiraxmaan ibni cawf wa sacd bni rabiic wa bayna zubayr wa salamata bni salaamata ilaa yacni saxaabadda intii acyaanta ahayd muhaajiriinta iyo ansaarta uu walaaleeyey ka horna nebigu sala allahu calayhi wasalama intaynan muhaajiriintu maka ka soo hijroon ayuu dhex dhigay ikhaagaas oo markii maka la joogay xitaa wuxuu leeyahay abubakar iyo cumar waa walaaleeyey nebigu xamse iyo zayd ibnu xaaris uu walaaleeyey cuhmaan ibnu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf uu walaaleeyey zubayr iyo ibni mascuud uu walaaleeyey wahaakada saxaabada muhaajiriinta ah intay maka joogeen marka arrinkaasuna inay awood ku yeeshaan walaalayntaas yay ahayd walaalayntaasuna waxay ahayd yacni is-aanaysi gaar ah oo laysku dhaxli karo gaarsiisan heer laysku dhaxlo hadduu mid uu dhinto midka kale inuu dhaxli karo laakiin markuu islaamkii xoogaystay arrinkaas waa la nasakha marka sida noo imaan doonta xadaanii abu jacfar muxamed bnu sabaax qaala xadaanaa xafs bnu ghiyaaf bni dalqin qaala xadaanaa caasim ibnu sulaymaan alaxwal qaala qiila lianas bni maalikin balagaka ana rasuula اllahi sal slm qaala laa xilfa bilislaam maku soo gaartay nebigu inuu yidhi isdhaarsi islaamka kuma jiro yani ama iswalaalays islaamka kuma jiro xilfigu waa iswalaalaysigii ama isdhaarsigii faqaala anasun qad xaalafa rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam bayna qurayshin walansaari wuxuu walaaleeyey nebigu quraysh yani saxaabadii muhaajiriinta ahwa iyo walansaari fii daarihi gurigiisuu ku walaaleeyey nebigu gurigiisa saasuu leeyahay marka anas radia allahu canhu riwaayada soo socotana waxay tilmaamaysaa fi daari buu leeyahay anas qaala xadaana abubakr bn abi shaybata wmuxamed bn cabdillahi bni numayr qaala xadaana cabdaة bnu sulaymaan alkilaabi min ahaamina can caasimi can anas qaala xaalafa rasuulu lah sl slm bayna qurayshi walansaar fi daari anas alati bilmadiina riwaayadii hore oo fii daarihi a iska lahaa xafs riwaayadan cabdaة bnu sulaymaan ayb qaala xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullahi bnu numayr wabu usamata can zakariyaa bni abi zaa'idata abu yaxya alkuufiy min asaadisati can sacd bni ibraahima can abiihi can jubayri muطcim qaal qaala rasuulu اllahi sal slm laa xilfa fi lislaam isdhaarsi islaamka kuma jiro waayumaa xalifin isdhaarsi kaana fi ljaahiliya ee jaahiligii jiray lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan uma kordhinin islaamku waxaan ahayn adayg iyo inuu baaqi noqdo ayib arrinkaas marka markii horeeto sidaasuu ahaa nebigu wuxuu doonahayay in dadka muslimiinta ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan xoog sidaas ku yeeshaan markaa sidaasna waa si laysku dhaxlaayey oo gaarsiisan heer sida qaraabada isu dhaxasho kale laysku dhaxlaayay laakiin markii islaamkii uu fiday arrinkaas waa la joojiyey dadka muslimiintana islaamnimada walaalaysa wax hoose oo ka sokeeya islaamnimada in laysku walaashado sharciga waa joojiyey marka nebiga sidaas wuxuu u leeyahay laa xilfa fi lislaam marka dadka muslimiinta ah inay axlaaf hoose oo islaamnimadii kasii hooseyda ay samaystaan ma u baahna ee waxaa ku aada islaamnimadooda inay isku xariiriyaan siday isugu xiriirinayaanna waa sida lagu kala wanaagsan yahay islaamnimada iyo iimaanka laakiin waxaa jira xilfigii filjaahiliyati dhacay axlaaf baa jirtay qabla alislaam dhacday fii maka oo ay ka mid yihiin xilfu lfuduul axlaaftaas marka wakhtigaas hore jaahiligii dhacday iyadu waa baaqi noqonay dadkii xilfigaas galay filjaahiliyati ku galay hadduu islaamku soo gaaro weli xilfigii waa u qaa'im oo labadii awal hore xilfi isla gashay is-aanaysigii waa ka dhaxeeya laakiin dhaxal kama dhexeeyo dadkaas durriyadoodana xilfigii weli qaa'im buu u yahay oo maalan nin aabbihii uu xilfi galay filjaahiliyati xilfi lfuduul iyo wax la mid ah mid kaleeto jaahiligii aabbihiis uu la galay weli labadooda xilfigiiya ka dhaxeeya xilfigii markaa nebigu uu ka sheekeeyey ama axlaafta uu ka sheekeeyey waxaa ka mid ahay xilfu lfuduul waxa uuna nebigu yidhi laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bni judcaan xilfan maa uxibu ana lii bihi xumra nacami walow duciya bihi fi lislaami la ajabtu yacni xilfigii wakhtigaas dhacay fi ljaahiliyati xilfu lfuduul xilfu lfuduulna waxaa qabaa'il maka degan iyaa waxay dhibsadeen in maka dulmi lagu sameeyo oo dad lagu xadgudbo marka baqaaya diin ibraahim bay haysteen oo ay ka mid yihiin taxriimu dulmi marka waxay dhaheen aan isku dhaarsanno haddii qof maka lagu dulmiyo inaan u gargaarno xilfigaasay gareen marka lagu magacaabay xilfu lfuduul nabiguna qabla nubuh ayuu xaadiray wuxuu leeyahy laqad shahidtu fii daari cabdillahi bni judcaan marka xilfigaas wuxuu ku salaysnaay un insaafu lmadluum marka dadkii galay hadduu islaamku ku yimid ama owlaadoodii xilfigoodii qaa'im waayo sidaa daradeed halkan wuxuu keenay ibnu isxaaq baa wuxuu leeyahay taxaamala alwaliid bnu cutbata calaa xuseyn bni caliy yacni nin madiine amiir ka ahaa ayaa xoogaa wuxuu u gefay xusein bni cali bni abi aalib maal ayuuna ugu gefay markaasna ninkan alwaliid ibnu cutba madiine amiir ka ahaa markaasuu xusein wuxuu yidhi axlifu billaah waxaan ku dhaaranaya allah latunsifannii min xaqii aw la aakudanna sayfi ama xaqaygii ayaad insaaf iiga samaynaysaa ama seeftaydaan qaadanaya uma laaquumanna fii masjidi rasuuli اllahi sal slm kadibna masaajidka nebigaan dhex istaagaya uma laadcuwanna bixilfi اlfuduul marka waxaan leeyahay yaa laxilfi اlfuduul baad dhih wixii xilfigaa berigaas ku jiray ama ilmahoodiiaana ii gargaarayo qaala cabdullahi bnu zubayr wa ana axlifu biاllahi lain dacaana cabdullahi bnu zubayr markaa aabbihiisaa ku jiray lain dacaana laaakudanna sayfi uma laaquumanna macahu xataa yantasifa min xaqihi kadibna misana waxaa arrinkaasu gaaray almiswar ibni mihrama markaasuu yidhi mila dalik markaasaa arrinkii misana wuxuu gaaray cabdullaahi bnu cuhmaan ibnu cubaydillahi taymi faqaala mila dalika marka weliid horkii markuu gaaray buu yidhi marka insaafan ka ogola ayib xilfigaasu marka waa jirahaya isagu laakiin daakhila alislaam bacda alislaam in xilfi la sameeyo oo dadku ay si gaara kooxo isu aanaysato aan la ogolayn nebigu wuxuu leeyahay wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ilaa shidatan laa xilfa fi lislaam ayib anas marka waxaa ka muuqata inuu leeyahay xilfi waa jira laakiin culummada waxa ay leeyihiin anas hadduunan isagu ogayn inuu xilfigii la nasakhay xilfigaas waa la nasakhay abu jacfar aabari kitaabkiisa tahdiib alaahaar wuxuu leeyahay in qaala lanaa qaa'il fain kaana almru fi lxilfi fi lislaami kama qulta min annahu غayru jaaئizin caqduhu fama anta qaa'ilun bxadii anas xadiika anas uu keena marka xaalafa rasul ا sl bayn اmhaajirin walansaar fi daari alati biاlmadina qiila kana hada fi أwali اlإslaam kana rasul s slm aakha bayna اlmuhaajiriina walansaar wakanuu yatawaaraثuuna bidalika alcaqdi وكانت الجاهلية في جاهليتها تفعل ذلك فنسخ الله تعالى ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض marka arinka uu leeyahay anas yani daartayda xilfi lagu sameeyey waa lagu sameeyey daartiisa laakiin xilfigaas waa la nasakh ayib mas'ala marka dadka muslimiinta dhexdooda inay sameeyaan axsaab siyaasi ah waa laba goor un maraan dowlad muslimuhu jirinin inay axsaab sameeyaan siyaasi ah waa xaaraan sababtuna waxay tahay waxay ku loolamayaan madaxtinimo in la gaaro waana islaynayaan naar bayna isla gelayaan sayna sidaas u dhicin marka waxaa waajiba haddaan dowladu jirinin inaysan samaysnin axsaab siyaasi ah oo u loolanta madaxtinimo gaari xukumka islaamka ee arrinkaas ku saabsanna waa sidaas haddayna dowladu jirin waxaa la yidhaha zamanulfitna zamanulfitna markay jirto markaa qof samay kara xisbi siyaasi ah ma jiro waana xaaraan maxaa makhraja maxaa la samay karaa waxaa la samay karaa ahlulxalli waalcaqdi intay shiraan inay dhahaan in madax aan samaysano oo muslim intaas kaliya u bannaan laakiin hadday hadba kooxu intay is-aruursato ay tidhaahdo xaqaan goobanaynaa madaxtinimanaan goobanaynaa waa xaaraan kulankoodu dagaalada dhex maraana naari ku gelayo hadi mas'ala mas'alada labaad hadday dowlad islaamu ay jirto axsaab siyaasiya in la sameeyo waa xaaraan iyaduna maxaa sabab ah dowladdaasay jillaafaynayaan oo ridayaan markaasna waxaa lagu dhacaa fitna marka hadday dowladu jirto dowladday ridayaan dowlad muslimaan ka warramayna ma bannaano in la sameeyo ninkii sameeyana waa caasin lilaahi wa rasuulih haddii ay dowladu jirto waa sidaas haddayna jiranoo zamanu fitna ay tahana waa xaaraan sababtuna waxay tahay waxay ku dagaalamayaan madaxtinimadii naarayna isku shubay masaladaas waadix waaye marka fil islaam laa yajuusu inshaau xisbin siyaasiyin ama dowlad islaama ha jirto ama zaman fitna lagu jiro ninkii sameeyana waa caasin lilaahi wa rasuulihi hadduu yidhaahdo maslaxan goobaana maslaxa lagama heli karo wax khayra inuu taxqiijiyona ma dhici karto waxaa labeeya in la isku khilaafo siyaasadana waa xaaraan oo qoloba ay dhinac u gulufto waa mas'alada labaad oo fuqahadu ay ka warrameen siyaasa in la isku khilaafo waa xaaraan qoloba dhinac ay u gulufto siyaasana dhinac ay u waddo mas'alada saddexaad dagaallada in laysku khilaafona waa xaaraan oo qolob ay tidhaahdo waxaan rabnaa silmi qorona ay tidhaahdo xarbi aan rabna maxaa hadday saas laysu khilaafo waa laysdhammaynaa kuwa dagaalka rabaana dagaalay dadka ugu yeerayaan kuwa silmiga rabaana silmigay ugu yeerayaan dadka marka saddexdaas mas'alo fuqahadu waxay dhaheen waa saddex masalo waadax xisbi siyaasiya in la bilaabaa waa xaaraan fii ayi waqti ama dowladu ha jirto ama ayna jirin siyaasa in laysku khilaafaa waa xaaraan xarbi iyo silmi in laysku khilaafaana waa xaaraan ayib intaas waa la ag maray waxaan sharcahayna lagama helin kolba dadku mar aan dhowayn bay ag mareen inay raacaan siyaasada islaamka intaas kulli waa la agmaray wax aan shar ahayna lagama helin nas'alu llah salaamata walcaafiya طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى بن يزيد بن جارية الأنصاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان المغرب لدو كني ثم قلنا لو جلسنا هدان فريس لهن حتى نصلي معه العشاء إلى أن أشاه كالدكن قال فجلسنا وأن فريساني فخرج علينا ونوصى بحي فقال ما زلتم ها هنا ما شان ميادنا كزولين قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب وحان كل دكان المغرب كي ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو قال أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء سماء أيوم مدح يسكر وقاضي وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء وهنا النبي وهي وحبضا وكر وقاضي إنه مدح يساها فقال النجوم أمانة للسماء حدقوه وحي أمان ويهين سمضة hadday xidiguhu daataan oo samadu ay xidiga ka daataan samadiina waa daadanaysaa waana qiyaamo faidaa dahabat الnujuumu ata الsamaaءa ma tuucad haddii xidigihii ay daataan waxaa samada u imaanayaa wixii loo yaboohay oo ah inay iyaduna baaba'do wa ana amanatu liasxaabi aniguna waxaan ahay ammana ama ammaan baan saxaabadayda u ahay markii nebigu uu saxaabada dhex joogay wax fitnaahu ma dhex marin saxaabada laakiin markii uu ka tegay waxbaa dhacay faidaa dahabtu ataa asxaabii maa yuucadu waxaa saxaabadeeda u imaanaya wixii loo ballan qaado wa asxaabii amanatun liummatii saxaabadaydu waxay ammaan u yihiin ummadayda faidaa dahaba asxaabii hadday saxaabadaydu tagto ataa ummatii maa yuucaduuna oo ah khilaaf iyo nisaac iyo shiqaaq baa u imaanaya waana saxaabada kadib وحي بلوضة وإلى اليوم تاجن طيب حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان وعيينة قال قال سمع أمر وعمر بن دينار جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان تتكوحوا إمادوا أنا وقت يغزو فئام من الناس ay duulaamaan kooxo dadka ka mid a fa yuqaalu lahum waxaa lagu dhihi fiikum man ra'aa rasuula allahi sal slam ma idinku dhex jiraa nin arkay nebi moxamed fa yaquuluuna nacam fa yuftaxu lahum waa loo furaya yacnii nabiga qadaritaankiisa awgeedaa loogu furaya uma yaqzuu fi'aamun min annaas kadibna waxaa duulaami doona koox kale fayuqaalu lahum fiikum man ra'aa man saxiba rasuula allah sal slam jiilkii waaye taabiciinta maydinku jiraa nin arkay nin nebiga la saaxiibay fayaquuluuna nacam fayuftaxu lahum uma yaqzuu fi'aamun min annaas waxaa duulaami doona koox dadka ka mid fayuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay fiikum man ra'aa man saxiba man saxiba rasul sl wa atbaacu taabiciin yacnii nin arkay nin la saaxiibay nin la saaxiibay rasuulkii sal slam fa yaquuluuna nacam fa yuftaxu lahum saddexdii jiil waay marka jiilkii nebiga iyo saxaabada jiilkii saxaabada jiilkii taabiciinta jiilkii taabici taabiciin afar jiil waay حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال زعم أبو سعيد الخدري قال qaala rasuulu lah sal slam yaatii cala annaasi zamaan dadka waxaa u imaan doona zamaan yubcau fiihi yubcahu minhum albachu waxaa laga soo diri doonaa ciidan fayuftaxu fayaquuluuna unduruu fii riya waa dadkii lagu duulaamayo hal tajiduuna fiikum axada min asxaabi nabi sl slam ma iska dhexelaysiin nin nabigii la saaxiibay hal tajiduuna fiikum axada min asxaabi nabi sl slam أحد لصاحبي صحابة النبي فيوجد الرجل فيفتح لهم به به بسببه ثم يبعث البعث الثاني كدمنا وحال الدير دون بعث اللباد فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم هل فيكم من رأى أصحاب النبي تابعين تواي يعني انتني تابعهم من كجرة فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى نن أركي من رأى نن أركي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجيل أتباع التابعين ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا ما كده أركيدين أحد رأى أركي من رأى نن أركي أحدا أحد رأى أحد كاسونو أركي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيل كأفراد فيوجد الرجل منك يا لهلايا فيفتح له الله فراي مركب يعني قرونت سيوك على فضل بدنيت وين قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن سري قال حدثنا أبو العوه أحوص عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي أمتي دوحة خير بدن القرن الذين يلوني قرن يعني إلى حرير ثم الذين يلونهم كذبنا kuwa la xiriira uma aladiina yaluunahum kadibna kuwa la xiriira ay jiilkii saddexaad uma yajiiu aqwaamun waxaa imaa doona niman yajiiu qowmun waxaa imaa doona niman tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu wa yamiinuhu shahaadatu ay ka hormarayso midkood markhaatigiisu dhaartiisa midkood dhaartiisuna ay markhaatigiisu ka hormarayso yacni waxay tusinaysaa markaa qof ee aan lahayn waracnimo iyo is-aruurin ee markii wax loogu yeero marna dhaartiia ka soo hormaraysa inuu xaqa ninkaanu leeyahay marna markhaatinimadii kasoo hormar anaa ka markhaati ka ah marka hadba waxbaa kasoo hormaraya wallaahi anaa markhaati ka ah wallaahi ninkaana waxa iska le anaa ka markhaati ka ah iyadoon laga dalbinin ayuu asagu la soo degdegahayaa tusinaysana arrinkaas degdegaahu nin aan dhowrsanayn inuu yahay حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير تذكي أو خير بدن قال اخترني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم وهي معنى إنما تبدر شهادة أحدهم يمينه أي كهر مرتو مدكود مرخاتيكي سودار تيسا وتبدر يمينه شهادته مدكودنا أي كهر مرتو دارتيسو شهادتيس قال إبراهيم النخعي واي كانوا وحي أهايين يعني دادكينا تربيين آيي أو آباء ذين آهي مربين تينو ينهوننا إني نغن نهيين آيين ونحن غلمان أنكو كريو ير ير أه عن العهد والشهادات يعني عهدك يا shahaadaadka yacnii dhaarta in dhaarta aan caado ka dhiganno oo maaragtay midkaan uu yidhaahdo calaya cahdullaahi sidaas sidaasaa dhacday ama calaya shahaadatullaahi sidaa sidaasaa dhacday labaduba waa dhaar waay marka inay ku tarbiyoobaan ilmaha yaryar ee dhaar la badiyo ayay naga celinaayeen oo ay naga nahyinayeen siuuna caado uga dhiganin canugu markuu yaryahay carabkiisu inuu barto dhaar degdeg ah حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور المعتمر بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان الباهلي من التاسع عن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم فلا أدري قرن ما يوليه في الثالثة أو في الرابعة قال يعني مركي سدحات مثل مركي أفراد ويري وركاس ثم يتخلف من بعضهم خلفه وها هر هي يكذب هراي تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته طيب روايات كي هريته آه damigu ma jiilkii afaraad u ah mise kii saddexaad u ahaa kii afaraad u ahaa marka riwaayadii horeeto oo can cabiidata can mansuur can ibraahiim can cabiidata khayru ummatii alqarnu aladii yaluunii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum jiilka marka xunuuqa afaraad u ah laakiin halkan riwaayada marka ibnu cawn can ibraahiim can cabiidata can cabdillaahi jiilkii afaraad miyaa mise kii saddexaad waaye dadka demmigu ku dhacay riwaayadan marka ayaa iskale shakigu ku jiro ibnu cawn waay ilan mansuuran soo marnay mansuur can ibraahiim can cabiidan soo marnay ibnu cawn waay قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا هشيم بن بصير عن ابي بشر بيان بن بشر قال حدثني اسماعيل بن سالم السائق البغدادي من العاشرة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا riwaayaadkii cabdillaahi marka maxaa ku jiray aalidku inuu ahaay mamduux qaala uma yakhlufu qowmun yuxibuuna asamaanata jacal buurnaanta unad intay aad iska badiyaan doonahaya inay iskobciyaan aad u buurnaadaan buurnaanta ay goobahayaan baana masiibo ka dhalanaysa qabla alaakhira yashhaduuna qabla an yustashhaduu waxay markhaati dhigahayaan intii aan markhaati la weydiin iyagaa bala soo ordahaya waxayna tusinaysaa iyadana yani qofkaas qof dhowrsan inuusan ahayn iyadoona markhaati loo dirin buu lehay ana markhaati ah حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من التاسعة قال حدثنا ابو عوانة عن كلاهما عن ابي بشر بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث شعبة قال ابو هريرة فلا ادري مرتين او ثلاثة مئة jiilka xunu yani kadib laba goor ama saddex goor kadib miya maya marka afaraad u aha jiilka xunu قال حدثنا ابو بكر شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا حمزة النصر بن عمران بن عسام الضبعي قال حدثني زهدم بن مضرب ابو مسلم البصري من الثالثة قال سمعت عمران بن حسين يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خيركم قرني kuwa khayr badan waa qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qaala cimraan falaa adri qaala rasuulu llahi sal slam bacda qarnihi maratayn aw alaaan riwaayada ibn mascuud marka maxaan kusoo marnay bacda haalia ayuu ahaa jiilka xun uma yakunu bacdahum qowmun yashhaduuna walaa yustashhaduun wayakuunuuna walaa yu'tamanuun way khiyaameeyaan mana la aamino oo khiyaanadoodaa la yaqaana wayandiruuna walaa yuufuun way nadraan nadarkoodiina ma oofiyaan wayadharu fiihim asiman waxaana ka muuqata buurnaanta qaala xadaanii moxamed bn xaatim qaala xadaanaa yaxm bnu saciid qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu bishr alcabdi qaala xadaanaa bahzun qaala xadaanii moxamed ibnu raafic qaala xadaanaa shabaabat bnu سوار كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم قال نصر قال يعني نصر لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث وفي حديث شبابة قال يعني نصر سمعت زهد من مضرب وجاني في حاجة على فرس ضن أيون أيوي ماذا سوى فرس صارا فحدثني أنه سمع عمران بن حسين وفي حديث يحيى وشبابة yandiruuna walaa yafuuna walaa yafuuna markaa ulaai waay markaas min wafa wa fii xadiidi bahzin yuufuuna oo ah awfa yani marka ulaai iyo rubaaciba baa leedahay kama qaala ibnu jacfar ayib yani marmar marka qofku intuu inuu cayilo doono oo maaragtay inuu nafaqeeyo doonaa nafaqada cudurku ka yimaada inbaa ber wuxuu noo sheegay nin ka mid ah dadka khaliijka oo dhallinyaraha jiraday marka jermaniya kolba loo aadi jiray caafimaadka jermaniyuu tegey isbitaal waxaa loo sheegay aad u wanaagsan isbitaalkiibuu tegey waa baareen waa baareen waxay ogaadeen cudurka hayaa inuu ka dhashay buurnaantiisa waxay marka damceen inay buurnaanta ka dejiyaan oo saas ku daaweeyaan waxay dhaheen bilaan ku daaweynaynaa marka marka waa inaad la joogtaa bil hayaba subaxay waxay ka keeneen koob caana cab quraa'dii aaway quraa'da maaha intaan cabay dhehen intiiu cabay duhurkii misana koob yar u keeneen aaw qadadii maya bal intaan cab cashadii misana koob kale u keeneen aaw cashadii waa bal intaan cab muddo markuu joogu yar ma inaad dishiin aad rabtiin waxay dhaheen adiga caafimaad maa soo doonata mise wax kalaad doonaysa caafimaada rabaa wixii takhtarku kuu qoray kaliyaa lagu sii karahay waayahay bil markuu joogay yaay waxay ogaadeen markaa buurnaantii cudurka u keentay inay ka degto markaasay soo wadeen isbitaalkii albaabkiisay keeneen xadiidaa ku qoran marka waxay dhaheen akhri waxaan carabi soo mataqaanid af carabi ku qoray xadiidka waxaa ku qoraa maa mala ibnu aadam wicaa'an sharan min baطnihi xasbu ibnu aadama luqaymaat yuqimna sulbahu fain kaana walaa budda faulثu liطacaamihi waulثu lisharabihi waulثu linafasihi xadiidkaasoo carabiya ku qoran waxay dhaheen akhri waa akhriy yaa yidhi maa qaanuun xadiidkan waxay dhaheen nabigiinaa yidhi kaasaanu kugu daaweynay dheheen haddana caafimaad qabtaa cayilnaantii ayaa cudurka ku keenta ku laabanay oradna iska قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب الأموي قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن الزرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم زاد في حديث أبي عوان زاد فاعل كدواي ها زرارة هدوان نين كوري مركا حديث كما وحا لون اسبينا يا نين كوري مسنين ضمبي يعني حديث كزرارة أيو وحو كوكر ديي آه حديث كزرارة زاد زرارة في حديث أبي عوانة مسخة بكرت زاد زرارة في حديث أبي عوانة زرارة ضبقة كرية مركة مركة أبو عوانها أردقي سواء إنه فاعلك النقضة إلا أن أبو عوانة حديث كيسيو كردية كردنايا أردقي سكردنايا وإنه نقضة مركة أردقي أبي عوانة أردقي أبي عوانة مركة وحا نودن بين محمد بن عبد الملك marka muxamed ibnu cabdilmalik baa fii xadiidi cawaana kordhiyey qaala cimraan wuxuu kordhiyeyna waa kan wallaahu aclam adakara haalia am la ma wuxuu sheegay aali qarnigii aaliga ma nebigu sheegay mise qarnigii aalidka miyuu ku sheegay dadka xun mise qarnigii labaad bimili xadiidi zahdamin can cimraan wazaada fii xadiidi hishaam waa inuu noqdaa ardagii hishaam marka arday hishaam waayo mucaad wazaada mucaadun fi xadiidi hishaam can qataadata wayaxlifuuna walaa yustaxlafuun قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وشجاع بن مخلد أبو الفضل الفلاس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي عن عبد الله البهي من الثالثة عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة من الثالثة من الثالثة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الليلة صلاة العشاء habeen ayuuna dujiyey nebigu salaadii cishaha fii aakhiri xayaatihi noloshiisa meesha u dambeyday falamaa sallama qaama faqaal ara'aytakum laylatakum haadihi iiga warramaa habeenkiinna oo kan ah fa inna calaa ra'si mi'ati sanatin minha boqol sano madaxeeda oo ka mid ah faina calaa ra'si mi'ati sanatin oo minhaa habeenkan laga soo bilaabo habeenkan aan idila hadlahayo laa yabqaa miman huwa calaa dahri اlardi axad ku hari maayo dadka dhulka korkiisa jooga axadna ku hari maayo cawada ka bilaaba boqol sano kadib hal qof oo adduunyada maanta jooga ma joogi doono qaala bnu cumar fawahala annaasu dadkii way khaldameen fii maqaalati rasuuli la sl slam tilka ayay ku khaldameen fii ma yataxadauuna min hadihi alaxaadiid waxyaalaha ay ka warramaan oo axaadiidtan ah can mi-a sana ayay ku khaldameen oo markaa boqol sano kadib wax jiraayaa ma jiraanay dhaheen saasay u fahmeen mana ahee dadka hadda jooga boqol sano kadib ma jiraayaan waay wainama qaala rasul la sl slm laa yabqaa miman huwa alyawma miman huwa alyawm waay waxa laga warramayo dadka maanta jooga waay calaa dahri اlardi axadun ku jiri maayo yuriidu bidalika wuxuu ula jeedaa an yankharima dalika alqarnu qarnigaas inuu go-o yuu ula jeegaahe adduunyado dhanaa qarnigaas ku go-aysa ma aha xadaثanii cabdullahi bn cabdiraxmaan adarimi qaala ahbarana abulyamaan qaala ahbarana shucayb warawaahu leyt mucalaq waaye laakiin xadiid mutasil waayo sanadku mucallaq ha noqda laakiin mushkila ma laha can cabdiraxmaan bni khaalid bni musaafir amiir misr kilaahuma can zuhri biisnaadi macmar fi kamithil xadiidihi qala xadaanii haruun bn cabdillaahi waxajaaj bnu shaacir qala xadaana xajaaj bnu yuusuf muxamed قال قال ابن جريج أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة ساعة ما يوحد ويديني سنة وإنما علمها عند الله علمgeeda ilaahay agtiis buu yaallaa wauqsimu billaahi waxaan ku dhaarnaya allah maa cala alardi min nafsin manfuusatin dhulka korkiisa ma joogayaayo nafsad la abuuray la dhalay nafsad la dhalay ta'tii calayha mia sano oo boqol sano ay ka soo wareegto ma joogayso حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر حجاج قبل موته بشهر لفظ قاسم الشيخ قال حدثني يحيى بن حبيب بن عربي ومحمد بن عبد الاعلى البصري كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره المنذر بن مالك بن قطاعه البصري عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موته بشهر او نحو ذلك اما وح بالادو ما من نفس نفس مجرة منفوسة لا ضلي اليوم ما انت لا ضلي ما انت جوجت يعني تأتي عليها 100 سنة oo boqol sano ay ka kor imaato wahiya xayatun yowmaydin iyadoo maalintaas nool wa can cabdiraxmaan saaxibi siqaayati saaxibi siqaayati wuu ku cadfan yahay muctamir ibnu sulaymaan wuu ku cadfan yahay sulaymaan muctamir ibnu sulaymaan sulaymaan ku cadfan yahay muctamirkaa laba sheekh leh سليمان التيمي عبد الرحمن صاحب السقاية طيب معتمر على الشيخ لعن أبيه عبد الرحمن صاحب السقاية عبد الرحمن وهاي دهان صاحب السقاية مقع سوليها وان بيه كشغي سجري يعني قديلا نسبيون وحل إرادة عبد الرحمن بن آدم مركا أبيه سلام أقوانا ليري مال بالغ سوى قاضي هويني أم برث ليرادو يا مال كسوى قاضي cabdiraxmaan ibni aadam ay u baxsama ninka aabihiisa laqooyo ibnu aadamaa laleeyahay fulaan ibnu aadam laakiin nin saalix uu noqdo kan muxadi ah wixii khalad sameeyey khaladkooda ayuu jiraa isagu khaladkuma laha can jaabir bn cabdillah an nabi sal slam bimili dalika wafasara cabdiraxmaan wuu fasira wuxuu yidhi qad naqsul cumri waayo cumriga ayaa isdhimahayo dadku boqol sano ma dhammaysanaya حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم